ujeedkan udur imaan waxaa weeye baahida shacabka ina iyo maadaama hadda dawlad cusub jirto oo maaragtay aan hadda si loo rabeyn deegaanka weli waxa uga hirgelan usoo gaarin magacyadii hadda boqol sari waxaana la sheegay waxaasaan rabnay dee magacaasi boqol sar aynuusan deegaanka ka shaqaynin waxna ka jirin maadaama shacabka mas-uuliyiintiisinaha inaan sida nidaamka dawliga ahayd inaan aan wixii proposal ee deegaanka ka jiro ama baahiya inaan soo qaadno oon magaala madaxda keenno oon soo gudbino dawladda socodka saas ahaa goobta hadda aad ka imaadeen maamul boqol sara looga dhawaaqay madaxweyneha joogay idinkana waad joogteen hadda maxaa in ka soo waday de markaan joognay waxa maaragtay hal maalin bay ahayd oo arrintan meel celbirda lagaga dhawaaqay anagu firka anagana waa ka diidnay shacabkiina waa diiday waxaan jirin un ahaaba yay ahayd de maalin qadaa waxa ujeeda maalin qadaa lacag yaro jaaliyada soo direen oo labaatan kun oo qadadeed baa maasha meesha lagu boobay magacana lagu dhawaaqay wax intaa ka weyn ma jirin ma kamana horreynin kamana dambaynin wax boqol salo dhaho ka jira waddanka ay maba jiraanba maba jiraanba saatan wax ka jira male magaca maalinka la maqlay oo soomaaliduna iska bartay noocyahaas wax ka weyn ma jirin kamana horreynin kamana dambeyn maya raalli kamaana ahayna waan ka hadalnay waan diidnay shacabkii iyo annagaba waan diidnay wayna naga noqdeen oo meel cirbeedalaadhaadaha kaga hadleen waxa maaragtay la dhisay ama la doortay oo nadaama ma jirin waa gartay hadda waa soo tagteen xudur baad imaadeen koonfur galbeed baa maamulayso maxaad kala hadlaysaa annaga de koonfur galbeed baan nahay waxaan kala hadlaynay oo ma jira degmooyinku say ushaqaynayeen nidaamkeeda dawliga sharciyeed baa ushaqeeyayaan ayaan ushaqaynaynaa nidaamkii jirin baanu soo xoojinay oo dawladda anigi iyo maamulka aniga xarunta aniga aan sooaan soo buuxinay hadde waxa nidaam oo maaragtay naga hadlaysanba ma jira annaga koonfur galbeed baan nahay koonfur galbeed baana ushaqaynaynay haddana koonfur galbeed un baan nahay de wixii baahidii shacab ahayd iyo deegaanka xurkiisa baan usocnaa waxaad warbixin iga siisaa deegaanada aad ku sugan tihiin weli kama dhammaan qalalaasihii dagaalka ee udhexeeyay al-shabaab iyo ciidankii dawladda xaggey wax maraya annaga kaasi wuu naga dhammaaday waa naga dhammaaday maadaama xagga xuduudda etoobiya aan xigno meelaha oo al-shabaabka ku xoogan yahay ama uu ka owlayahay kamid manin annagu waan ka go-annahay waxaa jooga ciidamo maaragtay xagga xuduudaha etoobiya oo ad adag baa jooga sidana u booliska militariga kale aada ugu xoogan wax al-shabaab la dhahe oo kama naqaano waddanka annagu degmooyinka aan joogno ceel berdi iyo sidaa hadda iyadoo kaleeto iyo lagama yaqaano wax al-shabaab la dhahaba lagama cabsada hataa adinku waxaa laydinku eedeeyaa in dadka aad maamushaan ee maamulkaad u tihiin ay dhibaato u geystaan ciidanka etoobiya ama ciidanka new booliska raallina aad oga noqotaan mararka qaar maxaa ka jiro warka waa kutrukuteen waxba kama jiraan etoobiya ciid dadkaa maamusha oo amnigooda ilaalista si sharafla iyo si maaratay amnigoodii iyo noloshoodaba waxaan dhihi karnaaba etoobiya ayaan ku tirsanahay xagga amnigana ayagaa xoojiya haddii dhaqaale iyo nolol dhahana waxa hadda maaragtay lagu tiirsan yahay ama mushaaraadka soo galo ama dawladaba ehe maaragtay shacabku wax ka iibsadaan waa ciidamada militariga iyo new booliska dadkuna dad walaalaha wey is afgaran haya wanaag iyo kalgacayl baa ka dhexeeya hataa wax dhib ah oo maaragtay ma jiraan waa wiilii aabihii hooyadii oo kale isdhex joogoon weeyaan maamulka annaga maamulayna ayagana amnigay joogaan de waa meel walba oo soomaaliya boqolshan aan joognay joogaan meel walbay joogaan xamar bay joogaan baydha bay joogaan waxa intaa ka baxsan ma jiro aan iskaashanayna waa gartay xaaladda nolosha waa sidee marka deegaanada hadda aad ku sugan tihiin deegaanka de maanta soomaali laskaga jee laskaga sheegi maayo nin walba iyo wixiin baa lagu noolyahay wax nadaam oo dawli oo maaragtay dadka anfaca oo maanta jira ma jiraan waa gartay hadda deegaanka ceel barda ad ii sheegayso maamulkii boqol sano looga dhawaaqo isagu maamulkaasi ma ka shaqeeya maya musgadaxaanba waxaa maalinka aad maqasheen axadaha nookalada inta filmada la siiyey wax ka dambeeyey ma jiraan waa gartay wax shaqeeyo ilaah barto boqol sano waddanka laga aqoonsan yahay ma jiraan adinku marka hadda mahal deegaan baad ka turjumaysaan mise deegaanadao dhan anaada gudoomiyihii yeel baan hayo maamulkiisii marka kuwa kalena isku mabda baan nahay waan isla xidhiidnaa dad isku xuduud ama isku ehelaa baan nahay iska warqabo siyaasadaan nahay boqol kaboo tirsan de aniga iyaga isku waxan baan naga shaqeeya oo ismidin baa waxa magacan ugu nawda quseeyey sida annagu aan macnaha aan meeshaana oga jirin bu cerbadana oga jirin